Xafladan ayaa ahayd mid loogu talagalay arday dhamaysatay barashada akhriska iyo qoraalka Qur'aanka Kariimka ah ee Madarasada Tacliinta Qur'aanka Kariimka, Tawjiidka, iyo Tarbiyada Islaamka ee Badar. Munaasabaddan ayaa lagu qabtay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaana ka qayb galay culimo owdiin ardayda madarasada dhamaysay, qaar ka mid ah maamulka madarasada, waalidiin iyo sidoo kale marti sharaf kale. Maamulaha madarasada Badar ee degmada Gurceel Cabdiraxmaan Daahir ayaa ugu horreyn ka hadlaya goobta isagoo ka warbixinaya ardaydan qalin jebinaysa.
ardada far barata oo qiraa'ada iyo kitaabada barata inay xaflad loo qabto waana dufcadii labaad dufca ka horreyday talana waa midii labaad ayadoo ay jiraan kuwo kale oo aan xaflad loo qaban oo kuwan ka horreeyey marka muhiimaddeeda markaan aragnayaan waxaan ku tala galnay in ardada la soo saaro oo dugsiga bedar ka soo baxday iyo dugsiyaha kale inaan u qabanno xaflado saasoo kale ah oo ardayda lagu tusayo inay ka gudbeen heerka uuminimada dhanka kale qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii uu isugu jiray culummo iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ah ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay barashada qur-aanka kariimka ah cunugu ilqabowsii wuxuu noqonayaa markii aad aragtid isagoo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala akhrinaya ilaahay subxaana wa tacaalana adeecayo laakiin ilqabowsiga annagu waxaan u aragnaa inay tahay cunug qurux badan oo caafimaad qaba inaan aragno iyo maaragtay ayaan waxaan u aragnaa inay tahay ilqabowsiga rasmiga ilqabowsiguna waxaa weeyaan maalinkaad aragtid cunugaaga oo kitaabka gacanta midig ku haysta oo dugsiga aadaya qur-aanka baranaya sumcad iyo magac fiican ku dhexle dadka ahludiinka markaas baad ku ilqabowsanaydaa cunugaaga walaalayaal waxaa jira dhowr sabab ama dhowr qodob oo noogu kaalmayn kara carruurteennu inay noqdaan carruur wanaagsan tarbiyadooduna ay qurux badnaato qodobka koowaad wuxuu yahay markaan ilaahay carruur ka baryayno inaan ka barino ilaahay subxaana wa tacaala carruur wanaagsan inaan carruur wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala ka barino arrintaa waxay noogu kaalmay doontaa carruurteennu inay noqdaan kuwo tarbiyadoodu wanaagsan tahay akhlaaqdooduna ay wacan tahay waxaa ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala inaan u barino carruurteenna oon uga barino hanuun iyo hidaaye inaan uga barino arday ee u dhammaatay alkitaaba walqiraa'a waxaan leenahay ardadaas ilaahay subxaana wa tacaala u mahadceliya oo idin soo gaarsiiyey meeshaas wanaagsan halkaasna ka sii wada darajada hadda aad joogtiin xafladani waxa loogu xafladaynayo waa qur-aanka kariimka qur-aankana waxaa fadli ugu filan iyo ahmiyad iyo weynin inuu yahay hadalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala munaasabadan loo qabtay ardayda ka qalin jebinaysa madarasada tacliinta qur-aanka kariimka ah ee degmada guriceel ayaa noqonaysa dufcaddii labaad ee ka qalin jebisa madarasadan